howlgalka waxay ku kaashanayay ciidanka naysa ee koonfur galbeed soomaaliya daraawiishta koonfur galbeed nabad sugidda iyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaana lagu baarayay dadkii qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo oo qaarkood la qabtay hore loo haayay balse lagu baadigoobaya in gacanta lagu dhigo ciidanku waxay howlgal ka sameeyeen geerisyo fara badan oo ku yaala magaalada baydhabo waxaana lagu soo qabtay dad aada u fara badan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo sideed qof oo ku dhug lahaa qaraahiyadaasi wax ka soo maleegay marka taliyaasha ciidanka ayaa horboodayay howlgallada laga sameynaya geerishyada waxaa sidoo kale dadkaasi soo sheegayay qaar ka mid a maxaabuusta lagu hayo xabsiga magaalada baydhabo oo runtii iyagu soo sheegay ama dadkii kala shaqeynaya hawshaasi soo tilmaamay marka howl aada u fara badan ayaa laga qabtay howlgallo aada u fara badan waxaana gebi ahaanba ay la wareegeen ciidanku geerisho fara badan oo laga soo abaaburay qaraxyadaasi marka dadkaasi dhammaantoodii waxaa kamid ah kuwii laga soo gaday biraha dadka lagu leynayay ninkii iska lahaa geerishka oo muddooyinkan ugu dambeeyeyba lagu daba joogay in lasoo qabto ciidanku ay ku daba joogeen ayaa maanta waxay u suurta gashay in milkiilihii geerishkaasi lasoo qabto oo ka dambeeyey dhammaan qarahyadaasi oo qarahya horena laga soo sameeyey geerishkiisi kuna lug lahaa hawshaasi maanta ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gacanta ay kusoo dhigeen marka howlgallada had yeertan aan kula hadlayo way socdaan ciidanku waxay ku geydaameen dhammaan geerish oo ku yaala duleedka bari ee magaalada baydhabo oo looga shakiysan yahay xataa in gaadiid lagu diyaariya qaraxyada ay ku jiraan marka hadda goobtaasaan ku sugannahay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaana mar dhow soo bandhigi doonta qaabka howlgalkaasi u dhacay iyo ciddii ka dambeysay iyo sida loo soo qabtay iyo sidoo kale maxaabiista oo lasoo qabtay iyagoo laftirkooda afkooda ku qiranayo sidii ay ugu dambeeyeen iyo qaabka ay usoo maleegeen documentary ayaa laga soo diyaarin doona bulshada ay ka daawan doonaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed